بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin fayla waybaha ka dhowaada sanaha barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo oo hildhagan haatow saacadda markii eedeeta sidiidisa iyo barkaamignimo unku baratan in isinku dhegaysataan siyeetiyo sagaal dhabiisan shan f m hamiin welba markii laku reeba hamignimaada jimaade e hamiin fayla dhegaystayaal waybwa hamiignama arbahba hayta khamiisnaha hooyda hayta taariikhdana iyo ka beeganta tumiyo lita abriil labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysado doontan unuuna siinkayn haddii ee bunaraalo ku nagdayo waybaa qayb ku ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagreen ayaa geegka tababaran hiri cutubyo ku tirsan ciidanka hoogga dalka qaybta lixdanaad haddaba madaxweynaha isaac weelyay ahirowka tababarkan cutubyadan ku tirsan ciidanka hoogga dalka soomaaliyeed barnaamijkiyo ku dhegaysada doontan unuuna siinkaayna haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka qaybku aysiina ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraalo kunagadayo wayba ku mid aha maalinta caalamiga ee carruurta afrika oo geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay laku xusi haddaba xusitaankan maalintan aysaha ku qayb gali kuloonka kudibse ay warbaahinta la hadali barnaamijkii asiinka gudbiyi doogna isiigna ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraalo kunagada sidoo kale qodobada qaybka ee barnaamijka miignimaadu isagana ku dhegaysado doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ayaa wayba ku mid aha weefdius hogaamiyaya wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka deeri degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ujeestay mayse eta ayse ku helyahay boogashadan gobolka bakool barnaamijkaiyo ku dhegaysado doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka qaybku aysigna ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraha lagu nagda daqiiqadaha barnaamijka hawada kajarya wayba ku mid aha wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kormeerka saadi deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose isugo noonkuur galay xaaladda deegaanka haddaba isaac lokulomi mayse kula hadli mas-uulka mas-uuliyiinta deegaanka jasiira ee shabeellada hoose barnaamijkii hasiinka gudbiyi doogna isiigna ku dhegaysado doontan haddii ee bunaraalo ku nagada sidoo kale qodobada barnaamijka oo kisin ku dhegaysado doontan unuuna siinkayn haddii ee bunaraalo ku nagadayo wayba ku mid aha wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho weybayaan ku qayb gallay munaasabadda laku xusaay maalinta ciyaalka afrika oo geeka ka beeganayti ayse ku qaybgal xusitaanka maalinta ciyaalka ee afrika barnaamijkiiyo ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo qodobada uu ka barnaamijkiisin ku dhegaysado doontan unuuna siinkaayna haddii ee bunaraalo ku nagada iyo sidoo kale wayba qayb ku ahaa golaha siyaasiyiinta somalilan yagee ka magaalada muqdisho sharkwaaladi waybana sharjo walaac ku muujiyana doorashada kuraasta somalilan haddaba aan dhammayna shirkan geekiyo qobsadag shirsho maysaha ku bahi qodobada iyo hadal qadag may ku mide barnaamijkiyo ku dhegaysado doontan unuunaas inka gudbiyi doon haddii ay bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisa inku dhegaysado doontan unuunaas inka gudbiyi doon haddii ay bunaraallo ku nagada dhegaystayaal wayba ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo wafdigeeka qaabiliha barnaamijkiyo ku dhegaysado doontan haddaba wafdigaas ayse hogaamiyay sidoo kale qodobada dhegaystayaal barnaamijka oo kuna siinkaynaysa inay ku dhegaysado doontan haddii ay bunar haallo ku nagada iyo wayba ku mid aha urur ku shaqeeyow ha ku muuqdowka dhallinyarada ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo geeka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka laka dahfuri ayse ku qayb gali barnaamijkiyaasiinku gudbiyi doona haddii ay bunar haallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisa inku dhegaysado doontan unuunaas inka gudbiyi doona dabagalka wararka iyo waraysada reediyo baydhaboyba qayb ku ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni yaa geek waybows hariga ku jiray xarun cusub haddaba xaruntasay xarun noocese yo eta barnaamijkiya siinkayna isiigna ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraallo ku nagada dood ku saabsan koranqaadowka iyo taayarowka bilaanta xilliga doorashooyinka oo magaalada muqdisho laka qododay barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba yaa dhegaystayaal hasiinka gudbiyo doona haddii ee bunaraalo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale korradayadaha barnaamijka waddanka jara yaa dhegaystayaal hasiinka gudbiyo doona markale iyo barnaamijkii dabagalka haddaba barnaamijka dhegayste oo ku hasiin jeed yahay soo saarista barnaamijkana iskulahay oo ku hasiin jeed yahay anigoo siciid maxamed nuur sabriye iyo barnaamijkantaas inku jeediyi doona soo saarista barnaamijka oo kuwa maxamed ali yunis juurye meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibkay xasan jookar mar kale dhegaystayaal barnaamijkii ha ka dhowaada
Ani dogo kubreme
kufeme Ani, ani, ani dɔw kufɛmɛ.
hamiin fayle dhegaystayaal idaacadda radio baydhaba iyo barnaamijka ku dhegaysta ay taan barnaamijkii hore sii gudagalaan ee qiibashii hore qodobkan koreya hamiignimada barnaamijka iyo dhegaystayaal weyba useeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen iyo geeka tababaran hiri cutubyo ku tirsan ciidanka hooga dalka qeybta lixdanaad madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen ayaa weyba usa ku heliyay wefdo ku socda dowladda federaalk soomaaliya iyo taliya oo sh- ka kooban wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidanka hooga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ku socota dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo safiirka ee ingiriiska haddaba ugu horeyn dhegaystayaal wayba warbaahinta goobta kula hadlay taliyaha qeybta lixdanaad ee hooga dalka waybana ku daba hadalo doone taliya ku-xigeenka ciidanka hooga dalka kudib wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaadadoon iyadoo ka dambeyntii hadalka jeediyi doona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isuguna fariin iyo dardaaran baan jeedi ciidankan geeka tababarkan laanhiri Een, laga bilaabo saacadan oo koorsada loo soo xirayo waxay bilaabi doonaan howlgal oo la arki doono insha allah maalmaha dhow guulaha laga gaaray Een, waxaan ognahay ururkii ka horreeyey ee afartan iyo shanaad oo koorsada dhammaystay oo ka horreeyey ururkan waxay muujiyeen karti iyo geesinimo Een, ah, waajibaadkii la siiyeyna way dhammaysteen oo muxuuha si sax ay u gudinayaan cadowgana way ka adkaadeen ururka afartan lixaad oo hadda hortayn taaganna sidoo kale ayaan rajaynaynaa
geega shalay may ay tahay may leeraay ee shabaab la dagaalamay shileedii ama ay tahay dadkii adaha ku tabti oo tuuliyaaku ku tabti geega laha barakiyo hayo dhibaatadan kuwii jirto waaye geegi beermal abuuro haya hoolo dhammaadeen hortin walaaka dhagamaan intaasa hayti dadka la fadohaya intii difaacan dadka la fadohaya intii eh, eh, dadkii meeliyoka nagaan dadkiin hor suran waa askartiin waa hadday horfiiso asii lasii ku fadohaya intii ho- ku howlgallaan dadkiina ka nagtaan cadowgiina meel ku biidaan oo ku burburiidaan waxaan sii wadaynaa wasaarad gaashaandhay ahaan inaan la xiriirno dalalka saaxiibada aan nahay ciidamo qaran oo ku filan soomaaliya ilaalin karo madax banaanidooda iyo gobo- madax banaanideeda iyo gobonnimadooda ilaaliyo yaan ku dadaalahaynaa insha allah sharafay ii tahay inaan qayb ka noqdo oo maantana goobjoog u ahaano qalinjebinta ururka afartan iyo lixaad ee guutada siddeedaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo tababar qiimo badan inta lagu siiyey sharafay ii tahay qalinjebinta inaan kala soo qayb galo waxaan rabaa marka ugu horrayso inaan inkaga hambaliyeeyo qalinjebintan iyo waxbarashadii iyo guushii aad soo gaarteen hambaliyo hambaliyo hambaliyo inaad noqotaan kuwii wixii la soo baray iyo aqoontii iyo taatiiggii iyo tireerinkii ay qaateen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ku difaaco inaad noqotaan baan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala saa og tihiin dalkan wuxuu soo maray iyo waxa uu hadda ku sugan yahay iyo dowlad dhiska soomaaliya meeshay marayso lein kagama sheekaynhayo intaa u badan tihiin xogogaal baa og tihiin waxaa la socotaan maanta koonfur galbeed oo aad ciidankii xoogga dalka oo loo soo tababaray a u tihiin marxaladda ay ku jirto oo ay geliyeen ilmo yaryar oo tababarkaad qabtaan aanan qabin oo aqoonta aad leedihiin aanan lahayn oo geesinimada aad haysataan aanan haysanin oo dowladda aad haysataan aan haysanin oo dowladaha caalamiga ahoo idin taageeraya aysan taageeraynin inay jidadka inka kala gooyaan beer abuurka idiin diidaan guryihiinni inaad tagtaan idiin diidaan shacabkiinnii iyo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo xaasaskiinnina ay go-doon geliyaan adinkoo intaanoo tababara qabo waxaa weeye waa nasiib darro weeye waxaan rabnaa marka annagoo og daruufta lagu jiro iyo waxa ee, socdo iyo dadka hortaagan dowladnimada soomaaliya iyo dhibaatada ay wadaan tababarkiinnan in looga faa'iidaysto aad dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinnaba aad ku xoraysaan cadowgan iyo gumaysigan iyo ciyaalkan yaryarka ah oo maskaxda laga gumaystay oo ummadda hooyadood iyo aabbahood lagu soo diray aad ka qabataan howlgallana fulisaan deegaanada la haystana aad xoraysaan jidadka oo dhanna aad isku furtaan adinkoo adeegsanayo tababarka aad qaadateen iyo tareerinka qiimaha badan oo laydin siiyey adinkoo adeegsanayo dowladnimada soomaaliyana u hiilinayo dad qaran ahna ah inaad la- waxa la inka filaya maanta in la inka helaan rajaynayna insha allah dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed maanta waxay u tahay farxad gooni ah markii ay arkaan ururka afartan iyo lixaad oo tababar u soo dhammaaday oo tareerinkii quruxda badnaa inta ku maray oo dadkan dhallinyarada ah oo sida fiican loo soo tababaray markay arkaan waxay ku joogaan farxad waxay aaminayaan inay si fiican u seexan doonaan mar dambana cunug wareersan oo been loo soo sheegay uusan hurdada u diidi doonin iyo aaminayaan farxaddaasay qabaan taasaan rabnaa marka inaad ka dhabaysaan oo aad tustaan baraatikana ku bixisaan wixii la idinsoo baray iyo tareerinkii aad qaadateen inaad tustaan shabaab ay arkaan oo aad bannaanka ola baxdaan meel walbay joogaan iyo meel kastoo ay galaanna aad ka daba gashaan insha allahu waana ka guulaysanaysaan hadduu ilaahay yidhaaho waxyaalaha muhiimka ah oo la isku dhaafay rag waa un rag laakiin waxa lagu guulaysto waxaa weeye dhiirigelinta iyo tababarka nin kasta ninka kale intuu ka tababar fiican yahay waa ka adkaysi badan yahay waana ka geesisan yahay waana ka dagaal yahansan yahay tababarkaasaa la isku moodaa dalkana lagu xoreeya waxaan aaminsanahay inaad tababar fiican hesheen waxaan aaminsanahay inaad tababarkaas ah ka faa'iidaysan doontaan waxaan kaloo aaminsanahay dadkii dadka ugu geesisanaa oo ugu fiicnaa inaad tihiin horeyna aad u soo shaqayseen haddana aad shaqayn doontaan insha allahu tacaala waxa la inka filanayana oy shacabkiinna inka filanayaan iyo dowladdiinnana aad ka heli do- inka heli doonto insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin hambalyaynayaa annaga dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba hiil iyo hooba waa inla garab taagannahay wax allaale iyo wixii dhammaystir ah annaga oo kaashanayno dowladaha annaga cid kasta waxaan la garab taagannahay wax allaale iyo wixii baahidiinna inaan dhammaystirno si aad waajibaadkiinna shaqo u gudataan habeenii maalinna waan garab taaganna insha allahu tacaala intaas kadib waxaan rabaa inaan inta uga mahadceliyo dowladda u k oo habeen iyo maalin garab taagan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybta lixdamaad iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed amniga iyo samafalka iyo developmentiga intaba noo garab taagan oo habeen iyo maalin hiil iyo hooba nala garab taagan oo nagala jooga safiiradda iyo wafdigeeda waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dadaalka badan oy geliyeen ciidamada iyo koonfur galbeedba aad iyo aada ugu mahadsantihiin dowladda u k iyo shacabkeedaba waa ku mahadsan yihiin dadaalkay nala garab taagan yihiin sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo eh, taliyaha qaybta lixdamaad jenaraal ciirow oo habeenii maalin u taagan sidii qaybta lixdamaad ay qaybteedii lixdamaada hore oo la aqoon jiray ay ugu soo noqon lahayd habeenii maalin ka shaqeeyo una taagan ciidan dhab ah oo dalkiisa iyo dadkiisa difaaca inuu sameeyo isagana sidaas oo kale taliyaha aad iyo aad u mahadsan yahay saraakiisha kale oo la shaqayso oo taliyaha guutada iyo baanduulaha qaybta iyo saraakiisha qaybta lixdamaad oo dhan meel walbay joogaanna saasoo kale aan ugu mahad celinaynaa aada iyo aada ugu mahadsan tihiin shaqada fiican oo aa qabateen oo dalka iyo dadka iyo dowladdaba aa u haysaan aada ugu mahadsan tihiin wafdiga noo yimid oo wakhtigana soo geliyey uu ugu horeeyey wasiirka gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha kaloo la jirta ayagana sidaasoo kale aada iyo aaday u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad hambalya horay u socda tababarkiina ha socdo howlgalladiina ha socdo wixii aad soo barateen aan aragno dadka inku faraxay tababarkan aad dhammayseenna waxqabadkiinna gudaha ha sii arkeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hamiin fayla dhegaystayaal si walba magalka idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo hasiin wada dirahaya idaacadda mawjadee waa siyeetiyo sagaal dhabiisashan f m qaar ku mid a gobolada dalka ayaa noola socotan iyadana qaybihii hore ee barnaamijka dhegaystayaal la socotan qodobkan koreey qodobka kale ee hige iyo wayba usaya geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wayba laku xusay maalinta caalamiga ee caruurta africa mas-uuliyiin ku socota dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo bulshada rayidka qiibasho shagadiisan yaa ku qayb galay xusitaankan maalinta caalamiga ee caruurta africa qaar ku mid a dadku qayb galay oo ku mid ahayn dhalinyarada degmada iyo qaar ku mid e howlwadeynada wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo warbaahinta si wada jir ah aan la hadlay waalidiinta naftirshaduwalila fadaayoon ciyaalka hadidhankii dheegahayoon waa biniidheegaha kolay dhanki waalidka dantan koynan yooba isii deersiyaan ciyaalka naftirkiin ogaada dadka wasaaradoyoogan ciyaalka siinakaaladayo dadka ciyaalsha ogaado koro mise kal hiraabti maylihan bahaayan ogaado kor kii ogoongaha takandarasyae isu sheega kor marka kii midooda afrika ayaa fariistay waxay go'aamiyeen in maalintaa la maamuuso lagana dhigo maalinta caruurta afrika maalintan waa maalin aad iyo aad u weyn caruurta afrika waxaana laga hadlaa badanaa waxaa la wacyigeliyaa in kor loo qaado tayada waxbarashada caruurta afrika ay leedahay hay-adoogii iyo waalidiintii iyo maamulkii oo ka howlan ini iyaalka wallabara hatana welibase siman wallambara migil iyo bilaan kurii iyo gebir iniyosi isku wada mid eh ma aragnaadon ku qiib qaadadan hanagatoy walbarashada hanagatoy walkasto xuquuqe oo jaran inisi isku wada mideen ku qiib qaadadan walini muhiimsana ini oo dalkan id dadkan id diintan daacadnimanka shaqayna una dhallinyarhaan ama maamulka dhallinyarada degmada baydhabo anoo afshar ka hadalow waliba ayaasiin garab surugna mayla raa'is wakhti walba isagniinbaha tagna helaasan walwalbasiin kula shaqeeyana horumarkasiin kula shaqeeyana ciyaalka hoobaa harayaana ertankasiin la harayaana waybo way argaasay gumeysi oo debangahay way liska adeejiyaay iyaalka liska adeejiyaay dagaalada sokay markii gobsadi may hadda kolley astaagninata inay un walaagaas badan oo dhiyaayaan iyaalka lakugu waawiyey inay iyaalka waqtiyadii dembi walbarasho diblanka noolay walbadadoo gadeen geekana maalintii adduunka afrika wali ee iyaalka feestadii oo kolley maalintii asteentii oo ma intay ku kolley wasaarad walbadan agobati geekana waybaanintanila fadhiye tumunka xaafadood hooyooyinsho tumun gabdhood oo arrimaha bulshada eh wasaaradda haweenka shaqaalisha imaynayla jira inta way fadhiyo gadoomiyaha arrimaha bulshada degmada gadoomiyaha Ee, horta may marka hore intaan ku hambalyeynaya maadaama maalinta ayaalka afrika yeeta horta ayaalka geeka guud ahaan afrika meel kastiyo roogan hambalyo hambalyo Ee, runtii wali lanaha ee, insha allahu walbadan allahusi wali wahaa maalintaasi geeka farxadda ayaalka la dhiibsadaana Ee, wali wahaa ee, maalinta ayaalka afrika tumility jong sanad kasta salim huse markaa walinka mahadnagaanaha ee, wasaaradda ee, haweenka hagowl insaanka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed afarta hiyadood oo mar welba qiib ku ah in barnaamijkan qiibkumada iyo kuqiibgaadaan yoonan mahadnagaan Ee, insha allahu maamulka degmada baydhabo wali diyaarinaya in oo wa- maalintan la wiinay eedlan wiinay maalinta ayaalka maadaama ay ata eedlan wiinay mar welba hamiyad gaaraysayaana wali wahaa saasoo kale guud ahaan ee, wali wahaa dadka oo liidada ama dadka markaasi gacan qobodow ama garab surungan baahan inuuna garab surugno si goone un ilgoone ka fiirnoon diyaarangana wali wahaa ayaalkan walbarashadiyo iyo guud ahaan daryeelsho ee, insha allahu ballan qaadana maamulka degmada baydhabo haddii unana guud ahaanba marka unagoo ee, wasaaradda ee, haweenka iyo hagolinsaanka ee, runtii geedka tiimka ku qiib galeen ee, runtii yoona dadaal badan la sameeyeen safaylan isku dubi rideen ee, waysing lana isiingna mahadsantiin dalkiin aan shaqeeyta dadkiin aan shaqeeyta insha allahu ee, iyada siin mahadyaana hay-ado oo arrimoogan mar welbiga ku shaqeeyaan wali lanaahan hoogga hal saaroy
Adu shararaya. Adu shararaya. Kubiski, kubiski. Adu shararaya.
hamiin fayla qiibaha hore ee barnaamijkii weli la socotan wefduus hogaamiye wasiirka wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed yagee kuwaybadeere degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ankore intiqaar kumada howlwadeennada degmada xudur ee gobolka baayankure gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-geenka arrimaha bulshada gobolka bakool iyo gudoomiyaha degmada rabdhuure ee gobolka bakool iyo warbaahinta si wada jiraan hadaleh iyadoo gabagabadii wasiirka wasaaradda cansh anro wasiirka wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed meelisun hadal kooban ku jeedi hay-adaha kale ee gargaarka iyo samafalkaba ka codsaday in dadkaasi ay gargaar degdeg ah lala deera intaas kabacdi kolley sadal la ogyey geeka magaalada may baa ku teeganta gobolka bakool guud ahaan dhibaato badan yaa ku jir dhibaatadaasna waxyaabaha kowsiska ahoo sababay mayb waa ahaa nimankana oo may la raay uguska ahoo nabaddiidka ahoo nololdiidka ah ya may baan la tacaamulaayaan ummadi roogdii mayn la tacaamulaayaan waxyaabo oo unique ahoo dunida kale nin la isticmaalan yaan la isticmaalan markan sidaas darteeda may baa jartee baa horey may baan roogay googa degmadan xudur eh, gootooyin oo may la raayus roogi wakti may la raayus matalan tusaale oo kale haddana waa degmada rabdhuure eh, mahagag atay degmadan xudur inta lamada kontuman ilitibili toddobaad kowdii inta koo ilaa xilligaas anta gohoota ka hayti may la raay haddana may baa ka daramay ilaa iyadiyo tijeeglow iyo dadkii horaan roogi maya ka daramay wali deegaankii hay oo dhan deegaankii dadkii beerolaydii hay oo goofafka iyo eelishii iyo onay teebo may la raay beerogi hay haatana laha guuriyey ma dadkaa tanta lisheena mayn badan yahay dadkan dhoole ah oo oryaan ah oo duurkiin fiigi waay yacanka ba
masiibooyinka mister cashuuca wasiir caruush mufti hogaamiyow hay-adihii dhammaanta ku jiran oo ku socdaan koonfur galbeed gaar ahaan ansoolan garamada gobolka bakool xudur runtii eh, yaa dhawaayani arrintaas iyadan ka faraasagna wasiir iyada kiinkamaha naqaan adiyoo eh, dowladda koonfur galbeed madaaweynaha nambar kuu ku iyo wasaaradda eh, gargaarka runtii simaa naqaan siisinga jawaabta degdeg ee macnaha kormeeranka kootan runtii waliinbaahan yahayti armoye wasiir sidaas socotooba deegaamada dhibaato badan ku jarta dhibaatadaas waliba nambar kuu kaaye nimankii nabadiidkaaye oo dalkan baabii ashaadala dirirkee dadka dhammaayohay dadka barkiiyohay dadka sagaalon jirkahay lama boqol sano tuulooyinka degnaayan hata waqti hadalkan laha ku barakiyey daday dhooga ha ka aragdiyo aduu wafdigaa wedata runtii geeg way baan baahanta deegaankan gurmud degdega nambar kow waybaan geysyaana maskahayn adiina noogeysiyaasi nambar koway baan baahanta deegaankan nabadgelyoin baahanyi haddii nabadgelyoin helana walaankal way waa waloo maanaha iisi ay naqdaan nambar kow nabadgelyo waaye ani nimankan lala dagaalamo ani nimankan ciidamada la dagaalaman ani nimankan dadka barakiyaw dadka lagu qobada nambar kow waaye nambar two aragdii dadka dhahay dadka geeka maanaa waayeliinta ayaalkee naabarka ay jiifan haysana hooyan haysana daawan haysana walaaman haysana dhoogaa maarnanga ungeekoyba ambaangna degdeg amarjensi ambaangna amarjensigaasna wayba fadaanay wasiir intii laaku ku jawaaba adoo ilaahay kaaladaas dowladda kaaladaas
wasiir caruush iyo wafda belleerna uu hogaamiyayo heeday shal duuno ani koonfur galbeed bees juhay ka jiraan heedooyinka tunka wiinay ah deegeeka xudur hadeeri xudur sababtu yahan deerigna mayba haytay xaaladda murugsanaaytay oo ku jartay baryaal kumba iyo lamada isbu hata laha dhaafi runtii wali xaaladda hojari una idaacado ku sheeganay mayla raawis social media iyo mayla raawis ribood untaba ka biyaani xaqiiqada jartay geeka wasiirka iyo wafdi shay handhooshu ha ka argeen iliyo ang maalan ah meelii dadkii barakacayaalkahay nimanka nabadiidkahaayay degmada tan xudur area dadka ku barakaciyeen meelio deganayn kaamamkii fadhiisinkan haay mele raawis maamulkan calaamada ee jeyni
maanta waa bisha lix iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaatan iyo kow waxaan booqasho ku nimid magaalada xudur caasimadda gobolka bakool ujeeddada safarkeenna waxay dhahay xaaladda nolosha dadka aan u kuurgalno wafdiga ila socda waxaa ka mid ahay hay-adaha un-ka hay-ado international ngoosa sida hay-adda un ocha hay-adda unisef oo caruurta iyo haweenka urkale u qaabilsan waxaa la socday kalastarka heltiga kalastarka cuntada waxaa kaloo wafdiga qayb ka ahay hay-adda save the children iyo hay-adda a c f aadaan ugu mahad celinaa waqtiga badan ay geliyeen inayna soo raacaan oo inala arkaan xaaladda dadkeenna reer bakool ay ku nool yihiin degmada xudur sida loo ogyahay waa magaalo qadiim ah dhibaatooyin badanna soo martay sanadihii u dambeeyey oo nimankan shabaabka ay go'doomiyeen dadkana xoogaa nolosha ay ku adkaatay magaalada saala socotiin waxaa jooga dad qaxootiya u ka yimaada degmada rabdhuure iyo degmada tieglo oo waqti dheer jooga oo ayagana ku dhibaataysan magaalada waxaa jooga dadkii reer asalka ah reer xudur oo ayagana hadda aan shaqooyin badan iyo waxay ahayn noloshooda ayaga hataa cariiri ay tahay iyo dad marba lasoo barakicinayo ay ugu dambeeyeen tuulooyin magaalada shan iyo toban kilomitir u jira afarteeda gees dadka laga soo barakiciyey oo maanta ujeeddada aan u imaanay qayb muhiim
hamiin fayl qodobka kale ee higa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geek waybuuse kormeer ka seeday deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose usugoon onkuur galay xaalada deegaanka ku jirata onkureen gudoomiyaha deegaanka jasiira iyo warbaahinta la hadali hadalka wayba gebagabadii qaaday wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaana soo gaaray wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda kormeer ku yimid deegaankan biryahanu shaqaaqooyin ka dhacay iyo howlgalla ka jiray una kuurgalayay wixii meesha ka dhacay iyo sidai ay yihiin muxuu haytaa marow odayaasha deegaankana oo la soo kulmay haddana waxaan xee- shirka jalaad ku qabanayna waa xeebtii eh, jasiira waxaan u malaynaha wasiirku xog ku filan iyo isxog waraysi dheer inuu la yeeshay eh, eh, dadka deegaanka wixii meesha ka dhashayna uusan waxba ku seeganayn muxuu haytaa haddana deegaanku uu nabadiyo wax dhibaysan jirin dadkuna ay si caadiya isku dhex maraayeen oo wax colaada aysan jirin wixii halkaas ka dhacay ee qaabkii ay u dhaceenna iyadoo annaga naga madax bannaan oo shacabka mid mid u weydiiyey ee waxuu ku filanna wasiir ee, waxaan u malaynaha inaad ka soo bogotay ee, wasiir ee, halkan waa waa deegaankii jasiiro beryahan waxaa jiray ee, buuq laysla dhex maraayo oo la leeyahay deegaanka jasiiro waa la qabsaday ee, inaysan waxba ka jirin ee maamulkeedii joogo ee, muxuu haytay ka shaqaynayaan ee, muxuu haytaa laakiin howlgallo iyo dagaallo culculus ay ka dhaceen dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen laakiin hadda ay nabdoon tahay way xoogaana idoo buuxdo hadda ee, aadan maamulka ugu siminoo bulshada intaad dhex gasha mid mid u weydiisay ee, taasu ma kuu sharaxayne bulshada ayaa ku soo sharaxday ee, wasiirku soo dhawow deegaankii muhiim ayuu noo yahay safarkii aad halkan ku soo gaartay waxaan ee, salaamkugu diraynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan rajaynaynaa inaad deegaankaanu uu soo gaaro asagana uu si uu bulshada mid mid u waraysto oo xog buuxda uu muxuu hayta kaga warhaya deegaanka hadda waa nabadgelyo wax dhiba ma jiraan meeshaan joogno waa xeebtii ee, meelaha aan soo marnayna intaasoo tuulo ayaan soo marnay muxuu hayta wixii aan xog waraysi ah meeshaasaan ku soo dhammaysannay haddana halkaanaan ku gebagabaynaynaa waa- warku ma sii badinaaye mudana wasiir ku soo dhowoow maamulkii deegaanka jasiira ee degmada afgoy gobolka shabeellada hoose kugu soo dhoweynaya jasiira ee, garbahaagana taagan waxaad dareemaysaa ay yihiin hadda ee, nabadgelyo wixii dhib ahoo j- dhacayna warbixinteedu horaad u soo heshay insha allah mudana wasiir ku soo dhowow su-aal badan eh, su-aal kama taagnaa umalaynaa meeshaan inay tahay eh, shabeellaha hoose Een, dabcan dalku wuxuu noqday dal een, waxaan qaadanay nidaam la dhaho federaal Een, federaalkuna waxaa waaye cid kasta inay eh, tuuladeeda iyo deegaankeeda ay maamulato Een, waxaan rabnaa in golayaal deegaan loo sameeyo oo dadku ay samaystaan eh, muxuu ahaa doorashooyin xur ah oo ayagu ay keensadaan dadkii matali lahaa Een, waxaa jiri jirtayba caadooyin oo muxuu ahaay eh, marar qaarkood khilaafsan nidaamka federaalka oo in booliiska xamar ay yimaadaan ay carqaladeeyaan maamulada meeshan ka jira Een, arrintaasna runtii arrin muxuu ahaay uu een, waxay ahayd tii hadda u dambeysay fal aanan waafaqsanayn nidaamka federaaleynta dalka Een, aniga maatinkeyga laftigeygu wuxuu ku qotomay een, een, dirid uu madaxweynaha soo diray Een, waxaan rabnaa inaan een, wixii warbixinaa waxaan ka dhegaysanay odayaasha ee, deegaanka iyo waxgaradka deegaanka Een, mana rabno mar kasta inay wiil nooga dhinto muxuu ahaay ee, duulaanno oo aan waafaqsanayn een, sharciga een, aan haysanin muxuu ahaay fasax Een, waxaan ognahay markii uu qayb ay u gudbayso gobol kale in ay u baahan tahay ilaa xitaa amar madaxweyne federaal u baahanta marka in maalin kasto muxuu ahaay sida degmooyinka xamar ee iska- la iskaga gudbo la iskagu- la soo gudbo wax la aqbali kara ma ahan Een, waxaan rabnaa inaan een, inta tabarta inaan wa xoojinaynaa annaga waxaa muhiim noo ah deegaankan amnigiisaa muhiim noo ah waxaan eh, ku faani jirnay welina ku faannaa inuu yahay deegaan ka caagan kooxaha nabadiidka al-shabaab oo ayna joogin wax muxuu ahaay een, ammaan ay tahay madaxdu ay- ayagoo muxuu ahaa ga- gaadiid badan iyo hub badan wadan ay yimaadaan rabno deegaankan inaan ka shaqeyno siduu ku noqon lahaa degmo hadda waa deegaan ka mid a degmooyinka shabeellaha hoose aan kambeynkaasa ku jirnay marka ma aqbali karno mana aqbaleyno in muxuu ahaay ciidamo weliba dana qaasa leh oo ujeeddooyin qaasa leh inay yimaadaan carqaladeeyaan wax la aqbali kara ma ahan sidoo kale deegaankan waxyaabaha dhibaatada ku haya waxaa ka mid a jaadka laftigiisa sharci darrada ugu yimaado kenya oo muxuu ahaa inta tabarteenna ahna waa la dagaalamaynaa waxaana la kaashanaynaa ciidanka mariniska badda oo runtii ah ciidan u diyaarsan hadda awood badan u leh inay qabtaan muxuu ahaa waxyaabaha sharci darrada dalka yimaada inta tabarteenna waan ku dadaalaynaa amniga guud ahaan waxaa naga saaran mas-uuliyad waxaana kula talinaa guud ahaan dadka deegaankan ee u dhashay ama degan ama dana kale ama ganacsi kuleh in guud ahaan laga wada shaqeeyo sidii deegaanku ku noqon lahaa deegaan soo jiita dadka maalgashiga leh hantida leh dabcan waa deegaan dalxiis oo qurux badan oo ku fiican in muxuu aha hanti badan la gishto la maalgeliyo dalku wuxuu u socdaa hadda muxuu ahaa xasilooni siyaasadeed hadda jirta dadkii maalin kasta way imaanayaanoo muxuu ahaa hantida lahaa waxaan rabnaa jawi in la abuuro oo dadkaas ku dhiirigelinaya ama diaasbar ha noqdaan ama ganacsato kale ha noqoto ay imaadaan muxuu ahaa maalgishtaan si guud marka waa in muxuu aha amnigaas aan ugu wada shaqayno cid kastoo dan ka leh ama hanti ku leh waxaan muxuu ahaa inay nagala shaqaysaa rabnaa in deegaankan uu noqdo deegaan xasiloon ammaan ah maamulkiisuna muxuu ah xasilan yahay waxaa runtii ku boorinaa maamulka deegaanka jaziira sida geesinimada leh u joogeen weli welina u joogaan hal habeenna ugu bixin intii muxuu ah shaqaaqadu ka jirtay ay ugu sugnaayeen ayagoo joogana lagu qabsaday welina joogaan waxaan ku fadhaxsannahay in calankii koonfur galbeed weli ka taagan yahay welina kana kana taagnaa doono annagu waxaan diyaar u nahay inaan idiin garab istaagno wixii muxuu ah baahiyaa aruurinayna waxaan la wadaagi doonaa insha allah golaha wasiirada iyo madaxweynaha go-aano dowladeed oo muxuu ah lagu ilaalinayana deegaanka dabcan waxay ka soo bixi doonaan golaheena wasiirada aad iyo aad aa umadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
hamiin fayle qodobka kale ee higa wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo geeka magaalada muqdisho ee caasimada dalka weybay aan ku qaybgalnay munaasabadda la kuxusaaya maalinta ciyaalka afrika oo geega ka beeganayti
waxaan ku faraxsanahay in maanta munaasabadan isugu imaanay marka hore ilaahi subxaana watacaala ayay u sugnaatay mahadoo dhan oo nabad isugu keenay xuska maalinta caruurta afrika oo loo dabaaldego ka juun ayaa waxaa u dabaaldego wadamo badan oo afrikaan ah ama guud ahaan dhammaan dalalka afrika iyadoo caruurta ku dhaqan ama ku nool qaaradda afrika badankood ay ku sugan yihiin xaalado adag hadday noqoto daryeel xumo caafimaad daro iyo waxbarasho la-aan soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada u dabaaldego ka juun taasoo ay ka dhiganto maalintan aan maanta joogno guud ahaan caruurta afrika ayaa haysto caqabado tiro badan markay noqoto caqabado waxbarasho markay noqoto caafimaad daro markay noqoto daryeel xumo sidoo kale waxaa qayb ka ah caruurta dhibaataysan ee qaaradda afrika ku nool caruurta soomaaliyeed caruurta soomaaliyeed waxaa u dheer oo afrikaanka ay dheeryihiin amni xumo waxaad ogtihiin amniga dalka iyo siduu yahay sidoo kale caruurta soomaaliyeed waxay la daaldhacayaan daryeel xumo waxbarasho la-aan iyadoo badankood aysan haysan nolosha asaasiga ah ee cunug walba oo soomaaliyeed xaq u lahaa waxaan wada ognahay in caruur badan ay isticmaalaan drugska iyagoo under age ah taasoo ku kasbay- taasoo ku qasbaysa markuu cunuga noloshiisa caadiga ahayd uu heli waayo oo loo diri waayo iskuul ama waxbarasho maadaama cunuga waxa uu sameeyo aysan jirin waxay ku qasbaysaa ama uu baranayaa drugska mararka qaar waxaaba dhacayso in uu noqdo ama loo isticmaalo dembiyo waaweyn kuwaasoo uu ka galayo naftiisa sidoo kalena dadka markaas u dhow Een, ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaa marka hore inaan sameyno wacyigelin aan ka sameyno dhanka iyo caruurta isticmaasha drugska hadda waxaa soo baxaya oo soo badanaya een, caruur isticmaalo daawooyinka oo loogu talagelin in la isticmaalo sida tramadolka sidoo kale een, dham- daawooyin kale oo tiro badan oo ka mid ah een, maandooriyaal ama dhibaateeyo cunuga Een, dhibaatooyinkaas waxaan ka sameynay wacyigelin aada u ballaaran annagoo la kulannay ama tagnay farmashiyaasha annagoo raadinayna xogta iyo siday waddanku soo gasho haddaan ogaanana aan ku talagelayna inaan tallaabo ka qaadno Ee, waxaa mamnuuc ka ah dalka in la keeno daawooyinkaas laakiin waxaa suuro gasha mararka qaar in si qaldan lagu keeno daawooyinkaas oo ilmaha isticmaalaan sidoo kale waxaa waddanka ka jiro oo ay carruurta soomaalida isticmaalaan koolada ama daraagsi kale oo caruurta darbijiifka badankood ay isticmaalaan oo aadna ku aragtiin goobaha isbiitska ama jidadka Een, waxaa kaloo jiro in nabadiidku ay taarget gareystaan caruurta yaryar oon da-dooda gaarin toban iyo sideed jir iyagoo is- u isticmaala dembiyo ka dhan ah ee bini'aadanimada iyo ee, cunug naftiisaba lagu dhibaateeyo waxaas waxa uu isaga ogeyn ama fikirkoodana uu isaga lahayn Een, sidoo kale waxay caruurta soomaaliyeed oo baadiyaha ku nool ay halis u yihiin shabaabta Ee, sida aad ogtihiin shabaabta waxay taarget ka dhigataa caruurta ka yar 18 jir si ay maskaxdooda u bedelaan ayna ugu isticmaalaan dembiyada oo iyaga isticmaalaan Ee, waxaan ku aragnaa istriityada ama magaalada ama dhammaan tuulooyinka laga soo qaxiyay caruur yaryar oo iska soo aaday ee, magaalooyinka iyagoo markaasna ku haysan faamiliyo ama qaraabo ama dad ay la joogaan ayna ku adkaanayso nolosha iyagoo markaas ku bilaabayo shaqooyin aada u hooseeyo kuwa ilaahay ku aadiye waayo kuwaanba shaqaysano oo daraagiska iyo dembiye kale ku biiro intii ilaahay ka badbaadiyo inay dembiyadaas galaan waxay noqonayaan caruur ku dayacan jidadka oo asaylo noqdo oo maqaaxi ka shaqeeyo oo mararka qaarna kala kulmo tacdi dadka ka waaweyn ama dadka isticmaalo maandooriyaasha Een, dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka oo caruurtooda la daaladhacayso een, dhibaatooyinkaas guud ahaan ayaan la qabnaa een, dareenkooda ka waalid ahaan maadaama anaga aan ka mid nahay waalidiinta soomaaliyeed markii intaas laga soo baxo een, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxay ka shaqaysaa sidii ay ku sameyn lahayd wacyigelin oo dhanka drugska ah dhanka xagjiraha ah waxaa hadda noogu weyn oo aan ka shaqaynaa brograam la dhahaayo hooyo mala socdaa cunugaaga Een, saan ognahay badanka dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed ama waalidiinteenana soo korisay waxaa laga yaabaa inay sahashadaan cunugooda in lala xisaabtamo caruurta dhaqankeena uma badna badan ama waxaa saameeyo saaxiibadooda marka hooyo kasta ama aabbo kasta ama waalidiinta soomaaliyeed dhammaantood waxaan wacyigelintan gaa- ayaan gaarsiinaa anagoo maanta kaga faa'iidaysanayno in eh, cunugaaga aad la socotid noloshiisa een, midka iskuulka dhigto oo iskuulka aado oo fursadda u helayna aad ogaatid waxa uu barto Een, markaan wax baranayni way yareed cunug la daba galo oo la weydiiyo waxa uu soo bartay iyo maxaa laguu soo dhigay iyo maxaad soo baratay iyo maadooyinka laga koontaroolo Een, waxaan rajaynayaa maadaama wad- waq- waqtigaas laga yaaba in hooyooyinka badankood aysan haysan aysan soo marin fursad waxbarasho laakiin maanta aan ka duwanay jiilkeena Ee, dhammaan hooyooyinka badankood boqolkiiba aan dhihi karno toddobaatan ay yihiin dad wax qoro waxna akhriyo waxaan idinku boorinayaa in caruurta laga koontaroolo waxbarashadooda Een, la tago iskuulkooda lasoo dhagaysto macallimiintooda la weydiiyo cunuga waxa uu ku fiican yahay wuxuusan ku fiicnayn barnaamijkaas waxaan ka biloway magaalada muqdisho oo aan ku wacyigelinayno waalidiinta waxaana gaarsiin rabnaa insha allah dhammaan dowlad goboleedada iyo gobolada dalka oo dhan meesha aan ka gaari karno sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa oo meel fiican noo maraayo sharciga xuquuqda caruurta si loo xoojiyo xuquuqda caruurta soomaaliyeed sharcigaas wuxuuna anfici doonaa dhammaan caruurta soomaaliyeed hadday noqoto dhanka protectionka iyo hadday noqoto xuquuqda caruur ay u baahan yihiin inay helaan waxaan rajaynayaa dhammaan caruurta soomaaliyeed inay helaan xuquuqdii muwaadinnimo xuquuqdii caruurnimo iyo noloshii caruurnimo ay xaq u lahaayeen waxaan rajaynayaa in aan ka xorowno nabadiidka oo wadankan dhibaatada ba-an ku haysto sidoo kale ganacsatada soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay irsaaqada meel kale ay ka raadsadaan aysan ka raadsin drugs oo dhibaateeyo cunug soomaaliyeed intay wadanka keeni lahaayeen inay wax kale ku bedelaan ayaan ka codsanaynaa waa xaaraan wax cunug ama qof muslima dhibaateeyo inaad ku ganacsatid anagoo og inay mamnuuc ka tahay wadanka ayaa haddana suurto gashaa inay si kale kusoo geliyaan waxaana waxaana tallaabo laga qaadi doonaa qof kasta qofkii kusoo cadaato in daraagas noocaasa ku ganacsado insha alla dowladda ayaa tallaabo ka qaadi doonto waxaan kaloon rajaynayaa in nabadiidka beegsado caruurta yaryar iyagana insha allahu biidn illahi alkariim laga xoroobo waalidiintuna ay ka warhaayeen caruurtooda sidoo kale caruurta yaryaroo derbiyada fadhiso ka shaqayso nolosha adagna ku jiro waxaan idinka codsanay dhammaantiin in loo naxariisto waxaad arkaysaa cunug yar oo ku shaqaysto caseeye oo saddex kun oo shilin soomaaliya ku qaato in mararka qaar kala kulmo dadka waaweyn tacdiyo ama in wixii isaga shaqaystay xataa la siin waayo dhiirigelin ayay mudan yihiin inaad dabal aad ku siiso wuxuu uu sameeyo lagu dhiirogeliyo tan kale familiyada soomaaliyeed ee agoodo inay caruurta sidaas oo kale noloshooda kafaalo qaadaan iyo iyagana inay garab siiyaan
hamiin fayle qaybihii dambe ee barnaamijka dhegeystayaalaas la deerne golaha siyaasiyiinta somalilan haya geegka weyba magaalada muqdisho iyo shirarka kuweeladana shirasho ku saabsanay walaa ka muujinta doorashada kuraasta angaarka ee reer somalilan way warbaahinta goobta kula hadlay gudoomiyii hore ee maxkamadda sare iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga kumid eh dadka ku jeeda deegaanada somalilan sida in la wada soconno amiilkooda dheregsanayay dhammaantiin wixii ka dambeeyey toddobayo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo labaatanka oo ahaa maalintii la saxeexay heshiiskii la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka oo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada caalamku ay markhaati ka ahaayeen lagana xalinayo laga wada hadlaya arrimaha doorashooyinka ee ka mid arrimaha somalilan ee dadka ka soo jeeda doorashadooda ka dhacaysa magaalada muqdisho waxaan halkan jecelahay inaan dadka kala wadaagno oo bulshada kala wadaagno kala wadaagno ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada midowda musharixiinta bulshada caalamka waxyaabihii soo wajahay xulista iyo dibhabeenka dibhabeynta gudiyada doorashooyinka ee la xidhiidha ee kuraasta toddobiyo kontonka kursi ah ee lagu dooranayo caasimadda muqdisho oo ay ku tartamayaan dadka ka soo horjeeda somalilan amaba gobollada waqooyi iyadoo aan maanka ku haynaa ma jecelahay inaan isla ogaanno in sida ku xusan heshiiska in ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku ay arrimaha ka wada tashadaan wax kastoo ka soo kordha iyadoo aana shirkaasi weli dhicin saddexgooseedka ahaa ee la sugayey ayaan waxaan doonaynaa inaan ku soo dhoweeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore xuseen carab ciise si u soo gudbiyo war saxaafadeed arrintaa ku saabsan ahlan wasahlan bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa guddoomiye iidle oo runtii sharaxay warsaxaafadeedkan iyo baaqan aan u soo saarayno kulana hadlayno runtii shacabka soomaaliyeed adduunka meel kastay joogaan dowladda daneeyayaasha siyaasadeed iyo international communitiga golaha siyaasiyiinta somalilan somali political council wuxuu walaac xoojin ka muujinayaa fargelinta qaawan ee madaxweynaha madaxweedkiisu dhammaaday ku hayo dibxabaynta iyo magacaabista guud ahaan gudiyada doorashooyinka qaran gaar ahaanna kuwa u xilsaaran doorashada kuraasta somalilan sida ku cad qodobka labaad ee heshiiskii ay u dhammaayeen madasha wadatashiga qaran iyo daneeyayaasha doorashada ee ee magaalada muqdisho lagu saxeexay kii mey waxaa lagu go'aamiyey in xallinta khilaafaadka gudiyada maamulka doorashada somalilan uu mas-uul ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane roble isaga oo ka talagelinaya guddoomiye cabdi xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi guuleed hase ahaatee waxaa noo soo caddaatay in madaxweynuhu si toos ah u soo farageliyey hawshii guddigii wasiirada ee ra'iisul wasaaruhu u xil saaray inay kala saaraan xubnaha laga soo dacwooday kadib markii uu madaxweynuhu kow amray guddiga wasiirada ah inay dib ugu soo celiyaan liiska guddiga doorashada somalilan xubno shaqaalo dawladeed ah oo ay hore uga saareen uu ka mid yahay khadar xariir xuseen oo uu rabo gudoomiyaha oo uu u rabo guddoomiyaha siit ee somalilan laba madaxweynuhu wuxuu la wareegay oo mid mid ugu yeedhay wasiirada iyo qaybo ka mida beelaha somalilan oo doonayey inay iska beddelaan xubnaha loo soo dacweeyey la soo dacweeyey ee ka tirsan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda oo uu cadaadis badan ku saaray inaanay waxba ka beddelin wuxuu la wareegay saddexdii xubnood ee guddiga wasiiradu warbaahinta ka sheegeen in laysku haysto ay u gudbiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha si ay go'aan uga gaadhaan saddexda mas'uul ee u xilsaaran arrimaha guddiyada somalilan saddex madaxweynaha muddaxileedkusu dhammaaday wuxuu dadaal weyn ugu jiraa inuu gacantiisa ku soo qorto shantii xubnood ee ahayd in xukuumaddu ku soo biiriso guddiyada doorashada ee siit fiit iyo khilaafaadka kadib markii ay ka tashadaan oo go'aan ka gaadhaan ra'iisul wasaaraha guddoomiye cabdi xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku golaha siyaasiyiinta somalilan wuxuu u taagan yahay in bulshada iyo musharaxiinta ku tartamaya toddoba-iyo kontonka kursi ee ay leeyihiin golaha waqooyi u madax bannaanaadaan doorashooyinkooda ee xildhibaanada ka soo jeeda somalilan runtii oo wax laga xumaado oo aan ku jirin dhaqanka soomaaliyeed iyo kan siyaasadda in beelo dhan oo siyaasiyiin iyo dhaqanba wata ay wada socdaan una wada socdaan si wada jira loo diido inay talo ku yeeshaan masiirkooda doorasho oo ay ku soo magacaaban karaan xubintoodii ay ku lahaayeen guddiyada doorashada dadka oo loo adeegsado awoodda dawladnimo oo lagu dulmiyo waxay meesha ka bixinaysaa aaminaaddii lagu qabay dawladnimada waxayna keenaysaa kalsooni darro isnac iyo colaad haddaba ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane roble oo annaga iyo ummadda soomaaliyeedba kalsooni buuxda aannu siinay waxaannu ugu baaqaynaa inuu joojiyo faaragelinta taban ee madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ku hayo dubahabaynta iyo magacaabista xubnaha ka mid noqonaya guddiyada doorashooyinka ee somalilan iyo inuu dadajiyo kulankii saddex geesoodka ahaa si go'aan looga gaadho habraacyada iyo habsami u socodka arrimaha quseeya doorashada kuraasta somalilan lana soo saarin liiska magacaabista guddiyada somalilan iyadoo aan laysku afgaranin aad iyo aad baa u mahadsantihiin
hamiin fayle dhegaystayaal meel aanu ku heri wasiirka wasiirkii hore ee gaashaandhigga waa ra'iisul wasaar ku-higeenkii hore ee dalka dhegaystayaasha ayaana ku raaligeliyaan qodobka kale ee higa ayaa haweyba useeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka wafda ka socda wafda us hogaamiyow james swan haka dhawaay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug gabagabadii madaxweynaha ayaa warbaahinta la hadlay kulan kadib
waxaan ku faraxsannahay maantay booqashada arrimaha badan runtii muhiimka xambaarsan oo maanta nagu soo gaaray wafdiga ka socda beesha caalamka hogaaminaya srsjiga madaxdaktiirka suudaan aada iyo aad baan runtii wakti wanaasib ay igu soo aaday booqashadan waxaana uga hadalnay arrimo muhiim ah oo horey qaarana hore u socdeen kuwana hadda ay yihiin bilow iyo arrimaha in la dhaqaajiyo oo ay ugu horreyso arrimaha amniga guud ahaan galmudug iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidii lasaa kaashan lahaa runtii waa dhacdo badan bay taabanaysaa arrimaha amniga waxaa ka mid a tababaridda qayeynta ciidamada booliiska galmudug oo dhowaan arrimahooda muddo soo socdeen dhowaan bilaaban doona oo wax badan ay ka qabsoomeen haddana dhammaystir iyo gebagabo ku dhow iyo qiimaha doorashooyinka oo waddanka oo dhan doorashadii ay ka hirgeli doonto gaar ahaan galmudug ay ka bilaaban doonto doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira doorashada iyo amniga doorashooyinka iyo habsamo socodkii howlaha doorashooyinka oo dhan ayaa ka mid ah wadada aana kaga hadalnay sidoo kale arrimaha biniaadanimada oo annayari iyo waxyaaba noocaasi jiraan oo ka dhashay ayaxii dhowaan ku habsaday deegaano badan oo galmudug ah iyo dhibaatooyinka ay geystaan argagixisada al-shabaab oo ay dadka meelaha qaar dhibaato u geysteen ama ay u geystaan ay ka barakiciyaan ama ay ka dhalatay dad arrimo biniaadanimo ku sugan xaaladdeeda jirto ayadana waxyaaba badan baan runtii iskala soo qaadnay waxaan ku hadalnay xafiiska qaramada midoobay galmudug laga foo dhowaan oo horey siyaabo kala guduwan oo aan si rasmi u fureen u howlgeli jiray haddana si rasmi ah loo furi doono oo xafiiskii uu ka furmi doono caasimadda galmudug dhowaan sidoo kale waxaan runtii aada iyo aad ka wada hadalnay arrimo hore u socday iyo ballanqaadyo jiray iyo sidii wax badan oo ka qabsoomeen in badanna hadda ay guushoodii iyo inay qabsoomaan dhowdahay oo iyagana meel fiican laga gaaray waxba aan nooga qabsoomeen kuna kalsoonnahay inay ballanqaadyadii iyo howlihii horumarinta oo aan horey wada hadalnay ay guulaysan doonaan madhow wada shaqaynta joogtada ah iyo sida dhow aan u wada shaqayno iyo sida arrimaha galmudug hadda ugu soo jeesteen ama looga shaqeeyo ama gacan looga siiyaan dhammaan saaxiibada beesha caalamka ayaanu ka wada hadalnay arrimahaas oo dhanna waxay nagu soo dhamaadeen safgarad iyo guul aan rajaynayno inay sidii loogu talagalay u qabsoonto dhammaan runtii wakti aad u muhiim ah oo ay waddanka doorasho ka dhacayso ayaan joognaa oo arrimaha doorashooyinku ay mudnaantooda leeyihiin taxgelintooda leeyihiin hirgelintooda ay tahay waxa ugu muhiimsan shaqooyinka maanta hawsha taalla taasoo aan si buuxda dabdalgelinteeda iyo in lagu guulaysto uga hadalnay uga iskagana kaashanay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug mar labaad waxaan leenahay aad iyo aad baa umahadsan tihiin soo dhowaada Good afternoon, Mr. President, members of the press. President, Ahmed Abdi Karir and your team, I wish to thank you for the warm reception extended to us today. I'm undertaking today's visit to Dusamareb, Galmudug, together with the special representative of the chairperson of the African Union Commission and head of AMISOM, Ambassador Francisco Madeira. Also, the E- European Union Deputy Head of Delegation to Somalia, Nicole Miller, and the Intergovernmental Authority for Development Representative, Noor Abdi Isim. As you are aware, at the end of the National Consultative Council Conference on 27 May, Somali leaders reached an agreement outlining implementation modalities for the September 17 2020 electoral agreement. This is an important milestone of the consultative process that started last July here in Dusamareb. The 27 May agreement was a result of productive engagement between the federal member state leaders and the federal government in consultation with other key political actors. We now encourage Somali leaders to sustain this momentum and to move forward with preparations for the holding of elections. In this regard, we urge Somali leaders to continue with regular meetings of the National Consultative Council to drive this process forward.
Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu miskin, adu miskin. Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu shadaraya. Adu miskin, adu miskin.
hamiinfayl dhegaystayaal codkaas iyo aandambay barnaamijkii hamiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba barnaamijka saciid yaasin jede jookar afar dheer farsameeyey barnaamijkan dhegaystayaalku kale lamadaanti marokale hawada dib oon kulmaana saas iyo ammaan alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu